إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weeraro dhabagal ah oo ka dhacay shabeellada hoose kuwaasoo askar badan loogu dilay shisheeyaha iyo soomaalida la shaqeeya tiro askar ah ayaa ku dhintay weeraro isugu jira duqaymi iyo dhabagal oo ka dhacay duleedka degmada afgoy ee shabeellaha hoose weeraro khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka ayaa ka kala dhacay banaadir iyo jubbada hoose dadweynaha magaalada muqdisho ee gobolka banaadir ayaa cabasho xoogan ka muujinaya canshuuro hor leh oo lagu soo rogay kulan lagu xalinayay madmadow ka dhexeeya wilaayada shabeellaha hoose iyo beesha jiido ayaa waxa uu ka dhacay deegaan hoostaga degmada kurtunwaarey ee gobolkaas dowladda federaalka ah ayaa sheegtay in shisheeyaha daldalanayo khayraadka badda soomaaliya weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha saarnayn ayaa lagu qaaday saldhig milatari oo uu maraykanka ku leeyahay dalka suuriya
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weeraro dhabagal ah oo ka dhacay shabeellaha hoose kuwaas oo askar badan looga dilay shisheeyaha iyo soomaalida la shaqeeya saacadii lasoo dhaafay gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo banaadir waxaa ka dhacay weeraro isugu jira kuwo gaar ah duqaymo iyo sidoo kale dhabagal lala beegsaday shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa haddii aynu ku horumarno faahfaahin laga helayo saddex weerar dhabagal ah islamarkaana ka dhacay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan tuulada bakhdad oo u dhexaysa deegaanka basra iyo degmada afgoy waxaa la beegsaday weeraradan isugu jira ciidamo yugandhees ah iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka weeraradaas waxaa ku dhintay shan askari oo isugu jira yugandhees iyo soomaali la socotay halka toban kale ay ku dhaawacmeen wararku waxa ay sheegayaan in diyaarado helikabtar ah ay goobta soo gaareen kuwaasoo daabulay dhaawacyada iyo meydadka askarta shisheeyaha halka kuwii soomaalidana ay ka tageen isla shabeellaha hoose shalay gelinkii dambe waxa ay guutada madaaficda ee mujaahidiinta weerar duqeyn loo adeegsaday ku qaadeen saldhig kuwa soomaalida ah ee la shaqeeyay shisheeyaha ku lahaayeen deegaanka berir ee duleedka afgoy duqaynta kadib ciidamada ku sugan xerada waxay isku dayeen inay bannaanka u soo baxaan balse weerar dhabagal ah oo ay horey mujaahidiinta ugu sii diyaariyeen ayay ku dhaceen waxaana halkaa kaga geeriyooday laba askari saddex kalena waa ay kaga dhaawacmeen isla shabeellaha hoose waxaa dagaal toos ah lagu qaaday saldhigga askarta dowladda federaalka ah ee deegaanka muuriye oo ah deegaan dhaca inta u dhexaysa degmada afgoy iyo deegaanka namber konton mujaahidiinta saldhigaas weerar xoogan ayay ku qaadeen waxaana la xaqiijiyey in hal askari ay ku dileen kaasoo ay goobta kaga carareen ciidamadii ku helinayay saldhigga halkaana mujaahidiinta waxaay kaga soo qaateen qori iyo boosh gobolka banaadir gaar ahaan suuqa degmada wadajir waxaa ka dhacay howlgal gaar ah oo lagu bartilmaameedsaday askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka halkaa ayaa askariga lagu dilay waxaana meydkiisa goobta ka qaaday ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalk oo halkaa wakhti dambe soo gaaray ugu dambeyn jubbooyinka waxaa ka dhacay weerar toos ah oo ay mujaahidiinta ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka cabdalla birol ee duleedka magaalada kismaayo kulan lagu xaliyey madmadow ka dhex jiray wilaayada shabeellaha hoose iyo beesha jiida ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada kurtunweerar ee gobolkaas mahad cubayd ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay ayna kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose odayaasha dhaqanka beesha jiido iyo rag boqolaal gaaraya oo ka mid ah beesha ayaa ka dhacday tuulo lagu magacaabo afgooye jiido oo ku taal meel u dhow degmada kurtunwaari ee shabeellaha hoose ujeedka loo qabtay munaasabadda ayaa ahaa in xal waara laga gaaro madmadow soo kala dhex galay beesha kulan qaatay saacado badan oo ay wilaayada shabeellaha hoose la yeelatay hogaanka dhaqanka beesha iyo waxgaradkeeda ayaa ugu dambayntii lagu soo afjaray khilaafkii ka dhex jiray beesha jiido iyadoona halkaas lagu walaaleeyay dadkii wax iska tabanayay sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo munaasabadda kelimad ka jeediya ayaa ugu horrayn ku waaniye beesha wadajirka iyo in la midoobo awalan waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala noo suurageliyey kulankan inuu noo qabsoomo waxaan u mahad celinaynaa beesha jiido sidai weyn ay uga soo qayb gashay kulankan miisaanka xasanaadka allah u saaro akhyaaray maanta hadafkeenna iyo kulankeenna wuxuu ahaa un dadka muslimiinta ah mar haddii ay walaalo yihiin waxaa laga maarmaan ah inay diinta ilahi tacaala isku waaniyaan ulajeedkeenna wuxuu ahaa in laisxuur xaarto lanis waraysto intaasay ahayd iyo mugdi mugdi reerka dhexdiisa yaalay in la xaliyo waana la xaliyey falilahi alxamdu ilaahay subxana wa tacala ayaa ku mahadsan waxaa laga maarmaan ah wadajirka waa shay muhiim ah dadka inay wada jiraan taladoodana ay mideysan tahay wixii khayr ah ee iskugu kaalmeeyaan waa laga maarmaan sidoo kale waaliga ayaa intii uu hadlayay wuxuu soo hadal qaaday doorashooyinka dimuqraadiga ah ee ay dowladda federaalka ku qabanayso meelaha ay ka taliso isagoona uga digay dadka muslimiinta si gaar ah beesha jiido waxaan kaloo daarmi lahaa ilahi tacala idin barakeeye waxaa la rabaa waayadan saa ka warqabtaan deegaanada soomaalida ee degto waxaa jirta barnaamij loogu magac daray si ay sheeganayaan waxa la yidhahdaa doorasho doorasho doorasho gaaleedka dadka muslimiinta waxaa la rabaa arrintaas insha allah tacala waxaa la rabaa inay ka feejignaadaan waa gaalnimo cusub oo wax dadka lagu baadiyeynayo waxyaalaha dadka ummad soomaaliyed lagu baabiye ay ka mid tahay gacan haatis maalin kastaba qofku inuu eed galo la geliyo oo fursa waxaweyaan loo fursad looga faa'iideysto jaraanjar looga looga tallaabsado u noqdo meel waa foolxumo qofka asagoo waxaweyaan aamin ah oo gudhiisa joogo yuu barnaamijka insha allah ku eedoobin waana gaalnimo cad maantana waxaweyaan gaalnimo inaan doorano anagoo islaam haysno raayo ku hoos nool waa wax laga xumaado ilahi subxana wataala arrintan nooma qadaro waxaa la rabaa dadka insha allah tacala in laga wacyigeliyo loona sheego waxaa sidoo kale goobta ka hadlay suldaanka guud ee beesha jiida suldaan sayid cali wuxuuna u mahad celiyey wilaayada shabeellaha hoose ee xallisay khilaafka ka dhex jiray beesha runtii dadka walaalka muslimiinta ah waxay ku walaaloogaan oo ku dhaqmi karaan kuna wada joogi karaan waa diinta islaamka diintaas islaamka ayaan meesha isugu nimid xoogaha khilaafkeenu u dhex jiray oo anaga dhexdeena ku jirayna khayr allah siiyo walaayada gobolka iyo tan degmada dhammaantooda ayaa soo gurmadeen khilaafkiina u dhex jirayna waa dhammaaday si fiican ayaa loo wada hadlay waana lagu hadashiiyey waxaana ku dhammaatay midnimada jiido in laga wada shaqeeyo ilaahay kitaabkiisina in lagu wada shaqeeyo waxa aan ku noolnahay aan ku dhaqanay waa ilahay kitaabkiisii khilaafkan dad badana murugsaday dad badan ayaa dhibsaday waa dhammaaday insha allahu tacaala khayr allah siiye walaayada gobolka ayaa arrintaasi ku guulaysatay ilahayna garab ku siiyey jisaakum allah khayr aleenay ilahay miisaanka xasanaadka allah u saaro anigana kuwii qaatay oo ku dhaqmay oo kadib khilaaf dambe ilahay dhexdeena soo gelinin ilahay allah nooga dhigo وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر maamulada islaamiga ah ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kana howlgala wilaayaadka islaamiga ah ayaa had iyo jeer dhexdhexaadiyey qabaa'ilada iyo beelaha walaalaha ah mar weliba oo uu khilaaf soo kala dhex galo iyagoona ku xaliya shareecada islaamka halka dowladda federaalka lagu eedeeyo inay isku dirto qabaa'ilada hubkana iskugu dhiibto dadweynaha magaalada muqdisho ee gobolka banaadir ayaa cabasho xoogan ka muujinaya canshuuro hor leh oo lagu soo rogay haashim cabdinaasiir ayaa faahfaahinaya waxaa isi soo taraya dadka ka cabanaya lacago sharci darro ah oo ay ka qaado dowladda federaalka qaar ka mida bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa cabasha ka muujiyey lacago aysan awoodin oo lagu soo rogay dadkan oo u badan dadka guryaha kirista ayaa sheegay inaan canshuurta guryaha ayaga lagu lahayn islamarkaana ay kiristayaal yihiin laakiin warkaas ay ka diiday dowladda federaalka iyadoo lacago dheeraada ka doonaysa haddaba waa kuwan qaar ka mida dadkaas oo saxaafadda uga warramay dhibka ay qabaan shuurta aniga layga qaadayo aniga marka inbut sameeyo importina ii samayso ama marka layga qaado wax gelin anigaan qasadda wax ku shubo qasadii dib inay wax iigu anfacdo wax iigu qabato baryahan waxaad moodaa xaaladdu inay saas ahayn sababtoo ah ani markaan mulkile ahay guriga qofka ku dhegani uu yahay kiriste kiriistaha kirada laguma lahan anaa liigu dhibaatada canshuurta aan ku qabno waxaa ka mid ah qofka milkiilaha oo guriga oo iska leh ayaa lagu leeyahay canshuurta inuu bixiyo laakiin qof ijaar u deggan oo biib dhaxiyey oo muxuu ahaa koronto bixiyey oo wax walba bixiyey in maanta la xiro qaladan u aragnaa annaga dhibaatada weynaan qabno waxaa waaye in lacagaanan dhiibi karinoo lagu xujeeyo maalin kasta oo la yidhaha dhiiba waxna aan dadka loo qabo yaaba loogu qabanayo ijaar fiican xataa gurihii lagama qaato asaa boqol doolar keena la yidhaha canshuura dowladda federaalka ah ayaa lacago fara badan ka qaada bulshada ku nool magaalada muqdisho taas oo aysan jirin waxay dadweynaha ugu qabato waxaana magaalada dhexdeeda yaalla qashin fara badan iyo biyo isdhex degay dowladda federaalka ah ayaa sheegtay in shisheeye daldalanayo khayraadka badda soomaaliya cabdulaahi yaasiin ayaa faahfaahinaya iyadoo muddo dheer shisheeye u aruursanayay khayraadka badda soomaaliya sida kalluunka iyo waxyaabaha la halmaalaa islamarkaana si aada ugu manaafacaadayay ayaa dowladda federaalka ay ugu xayqiraysaa arrintaasi in ay sii labadlixaadsanayso ninka ku magacaaban xeerlaalayaha dowladda federaalka ah ayaa asiga oo muqdisho ka hadlayay waxa uu sheegay in musiibo qaran ay tahay arrinta gurashada khayraadka badda soomaaliya waxa uu intaasi ku daray arrintu inaanay kalluumaysi keliya ahayn ee xaalufin lagu hayo kalluunka haddaba haddii aad ka warhaysid iyo haddaadan ka warhaynba kalluumaysiga sharci darrada ah soomaaliya waxa uu yahay musiibo qaran oo musiibooyinka waaweyn ee soomaaliya khayraadkeeda ka jira midda ugu weyn haddaysan ahayn tan koowaad ama tan labaad markaan leeyahay musiibo weeye waxa weeye khayraadkaas ilaahi subxana watacaala uu siiyey baddeena waxaa ka faa'iidaysta shi sharci darro ah biyaha soomaaliya ay leedahayna ku dhex jira dadyo kaleeto usoo shaqo tegay inay xeebaha soomaaliya ay ka qaataan khayraadka kala duwan ilaahay ku manaystay welibana ay nabaad guuriyaan asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in dadka xaalufinta badda ku haya ama kalluumaysiga sharci darrada wada aanay ahayn shisheeye oo keliya ee soomaaliya ay ku jirto sida muuqatana arrinkaasi waxa uula jeedaa xubno ka tirsan dowladda federaalka ah oo in shisheeyuhu ay si sharci darraa u kalluumaystaan u saxiixay badda soomaaliya ayaa waxaa dhooban maraakiib tiro badan kuwaasoo qaarkood la sheegayo in shabaago waaweyn ay jiidayaan halka kuwa kalena la leeyahay waxaa ku xiran warshado kalluunka islamarkiiba warshadeynaya shisheeyaha ayaa lacag tiro badan oo dollara waxa uu ka sameeyaa badda soomaaliya xilli ay ka baahan yihiin dadka soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah iyagoo iska leh arrintani waxa ay ku soo aadaysaa xilli dhowaan murankii badda ee u dhexeeya kenya iyo dowladda federaalka ah ay go-aan ka gaartay maxkamad shisheeye taas oo kenya u xugmisay qayb ka mida badda soomaaliya kenya inkastoo qayb badda soomaaliya ka mida la siiyey haddana arrintaasi kuma qancin waxaanay sheegtay inaanay aqoonsanayn go-aanka ka soo baxay maxkamadda
warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha alfurqaan ugu dambayntiina weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha saarnayn ayaa lagu qaaday saldhig milatari oo uu maraykanku ku leeyahay dalka suuriya wararka ka imaanaya koonfurta waddanka suuriya ayaa sheegaya in diyaaradaha aan duuliyaha saarnayn lagu beegsaday saldhig milatari oo uu halkaa ku lahaa maraykanka saldhigga la beegsaday ayaa lagu magacaabaa altanfa waxaana uu ku yaalaa koonfurta waddanka suuriya gaar ahaan meel u dhow xuduud beenaadka ay wadaagaan saddexda waddan ee ciraaq urdun iyo suuriya saldhigga waxaa ku sugan ciidamo isbahaysi ah oo waddanka kusoo duulay islamarkaana uu hogaaminayo maraykanka waxaa la sheegay in gantaalo laga riday diyaaradahaas ay gudaha saldhigga u hobteen afhayeenka taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa xaqiijiyey weerarkan iyadoona uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo wax khasaaro ah haddii ay ka dhasheen weerarkan waxa uu ku goodiyeen taliska dhexe ee maraykanka uu xaq u leeyahay inuu jawaab ka bixiyo weerarkan inkastoo uusan garanaynin halka lagaga soo qaaday ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay weerarka lagu qaaday saldhigga waxaana saldhiggan uu naqanayaa midka ugu badanna way ku sugan yihiin ciidamada maraykanka ee kusoo duulay waddanka suuriya warkii subaxaadka la socoteen idaacadda alfurqaan waa inaga intaa